faahfaahinna waxay kasoo baxaysaa diyaarado dagaal oo duqeyn ka fuliyey deegaano ka tirsan gobolka gadow diyaaradaha qumaantiga u kaca ee ay leedahay dowladda kenya ayaa waxaa la sheegay in xalay fiidkii ay duqeyn ka geysteen tuulo lagu magacaabo faahfaaxdhuun oo ka mid ah deegaanada gobolka gadow halkaasi oo la sheegay in lagu bartilmaamay sidee saldhigyo ay leeyihiin ururka al-shabaab duqeynta ayaa la sheegay inay ka dambeysay kadib shalay ciidanka dowladda kenya markii ay weerar kala kulmeen ururka al-shabaab kulanyo gaadiid ah oo ay wateen ciidamada kenya ayaa qarax lagula eegtay deegaan lagu magacaabo galiley oo ku dhow deegaanka faahfaaxdhuun ee gobolka gadow waxaana xalay xigtay in diyaarado dagaal ay duqeyn halkaasi ka geystaan dadka deegaanka ayaa show sheegay inay arkeen diyaarado gantaallo ku ridayo goobo la sheegay in ay dhaqdhaqaaq ka wadeen xoogo ka tirsan ururka al-shabaab si dhab ah looma xaqiijin karo khasaaraha dhabta ah ee ka dhashay duqeynta ciidamada kenya ay ka geysteen halkaas waxaana weli socota ururinta xogta ku aadan duqeyntaasi khasaaraha ay sababtay warar madax bannaan waxay xaqiijinayaan in duqeyntaas ay khasaare ka soo gaartay dad shacab ah oo ay ku jiraan haweenay caruur kuwaasoo ku sugnaa tuulooyinka la bartilmaamaysaday saraakiisha ciidamada jubbaland waxay noo sheegeen inay jirto duqeynta waxaana tilmaameen in qorshahan uu qeyb ka yahay dagaalka lagula jiro ururka al-shabaab ee ka soconaya deegaano ka tirsan gobolka gado iyo gobollada jubbooyinka kenya ayaa koonfurta soomaaliya waxa ay ka fudhisaa inta badan duqeymo lala eegto fariisimo la sheego inay leeyihiin ururka al-shabaab iyadoo mararka qaar ay jiraan diyaarado dagaal oo kale oo maraykanka uu leeyahay oo iyana duqeymo ka fudhiya koonfurta soomaaliya